تعرق ذي هران تري تري لسكو تمايو تقتلي سكو هاي لستورا تري هاي تري لسكو هاستي توق ذي دمانت تاجر كي توق ساي تلياي هو الطبنايان طلباتني طلب ملا من ادو تاكتني مكاتا وحايا توعد كان البردي والي اسكو توسي توق ذي دمانتين tii hore ma taaleydbo tabartaa taagtaada ogaabiydbo
magtabka dacwada ee degmada jamaame ayaa kormeer wacyigelin ah ku tagay tuulooyinka iyo baadiyaha ku teedsan jamaame jowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ayaa dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan tuulooyinka iyo baadiyaha waxay la qaateen kulamo ay barbar socotay duruus muhiim ah ugu horeyn mid ka mid ah dadka deegaanka ee ka faa'iidaystay duruustan ay bixiyeen culimo ka socotay maktabka dacwada ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen isagoo mahadcelin ballaaran u jeediyey walaayada islaamiga ah ee degmada jamaame marka insha allah waxaan leeyahay walaayada waan kusoo dhaweynaynaa in badan waana ku macnaha ayadeynaa waana ku taageeraynaa inta naga maqanna waan gaarsiinaynaa insha allahu annagana waxaan isku dardaarmaynaa inaan macnaha garab u nahay diinta islaamka oon mar kastana aan ayideyno oo aan u dardaarmayno bulshooyinka intooda kale iyo wixii hadda meesha kasoo qaybgalan inay gaarto oo mar kastaba sidaas ay u socoto diinta islaamka si aan garab kusii lahayn midkayna yar iyo midkayna weyn marka insha allah waxaan isku dardaarmaynaa khayrkaas iyo wanaaggaas walaayada noo keentay annagana sidaasaan u qaadahaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mid ka mid ah nabadoonada deegaanka oo warfidiyeenka la hadlay ayaa dareenkiisa ku cabiray waxa ay walaayada u keentay iyo sida ay ugu faraxsan yihiin isagoona dhanka kale sheegay inay soo dhoweynayaan dacwada alxamdulilah walaayada sharafta leh silaahay noo keena maanakaan cunukoo kulusan oo biishir hekalfu oo gabar iyo wiil waxba naga maqneenan ay walaayada aynoo timiday waa ku faraxsannahay waxa ay noo keentay oo walaayada ay wadan raallaa ka nahay waana raacsannahay wax aan qalaafsanno ma jiro seen bere inaynoo timaado oy saa inuu guwaabiso qalbigaaniga waa jecelyaa walaayada ins ilaahay korka dhigo cadaawada ilaahay asreebo gaalada asqabto taasaan ku faraxsannaa intaanyaa dhammaanba nabadoonka reer xaaji xasan ayaa halkan ka sheegay waxaan raalli ku nahay in mar walba ay walaayadana soo gaarto ayuu yidhi nabadoonka waxaan ku faraxsannahay kulanka maanta ka dhacay tuulada buulo bannaan waxaan diyaar u nahay in mar kasta aan soo dhoweyno walaayada ayuu yidhi nabadoonka anigoo eh nabadoonka reerka xaaji xasan kaabi ku magac dheer walaayada maalin walba ina soo booqato maalin walba ina baraarijisana raallanka nahay waa ogolnahay waa waxaan raalle ku nahay biidnillaahi alkariim int waxaa kaloo noo dheer annaga daanahay beesha kale fow tuulada buulo bannaan alxamdu rabbi alcaalamiin walaayada si fiican aan usoo dhaweynaynaa awal iyo aakharbo waa ku mahadsan tahay walaayada kulankaan fiican oo maanta meesha ka dhacayo xarakada leh annagana waa biishoo ku mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii mid ka mid ah macalimiinta bixinaysay duruusta ayaa kelmid muhiim ah oo dardaaran ah u jeediyey dadka deegaanka isagoona kula dardaarmay waxyaalo quseeya diinkooda ha la cadiyo wax alle wax macruuf ha lagu cadiyo wax munkare hadee ayagba dad farayn soomaho munkar bani aadan laguma caqdiyo laakiin macruuf naftaada ha jeclaato ha necbaato waa in lagu raaca insha allah tabaaraka warka ikhwaani ilaahay subxaanahu watacaala waxaa idinka barinaynaa adduunyo markaad joogto barwaaqa aakhire markii la aadan janaatlfirdows saa noo soo dhaweysan ilahay agtiisa allah idinku dhaweeku dhaweeyo baadideena allah noo aruuriyo bugtadeena allah caafiyo gaali iyo bilaayadeena allah naga jibiyo islaamkana allah noo iseeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dardargelisay waxyigelinta ay bulshada u qabato iyadoona ku boorinaysa ku dhaqanka shareecada islaamka